wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in mar kale uu halkaasi ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hubaysan kaas oo lagu dilay dad rayid ah maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerarkani ku dileen ugu yaraan lix ruux halka ay ku dhaawaceen saddex kale xilligii la dilayay dadkan ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay qur-aan akhrisanayeen waxaana ay wararku sheegayaan in dhacdadani ay daba socoto aanooyin qabiil oo waayadii lasoo dhaafay ka taagnaa gobolka